barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo f m-yada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha abrilna ay sagaal tahay sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jiran idikala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhaantada
dhaantada horta ko waxay ka imaataa dhanka baadiyaha haddana waxaa lagu bartaa iskuulle aan diwaan gashanayn oo baadiyaha marba haddii dhallinyaradu ay wakhtiga magaranaysa xilli roobeedka ama roobka uu jiro ama jaaniska la isku helo la tumo la alifo la sameeyo waxaan dhihi karraa dee iskuulle aan diwaan gashanayn oo baadiyaha ku sugan baa laga bartaa waa tahay dhegaystayaasha waxaan sidoo kale ismaaciil ugu haynaa dhinacii heesaha
heestaasoo ku luuqaynaya cabdi diini dabcan qiso dheer ayay xambaarsan tahay qodobadaas iyo kuwo kale oo xubintii ciyaaruhu ay ka mid tahay ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida aan ku bilownay wararka caalamka mas-uuliyiinta dalka masar ayaa sheegay in bam uu ku qarxay goob kiniisad ah waxaana ku dhintay ugu yaraan koob iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale qaraxan oo dhacay axaddan maanta ah ayaa ka dhacay magaalada taanta oo boqol iyo labaatan kilomitir waqooyi kaga beegan caasimadda dalka masar ee qaahira ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dhacdadan ayaa kusoo beegantay iyada oo la qorsheeyey inuu dalka masar booqdo madaxa madhabta katoliga ee caalamka bob francis ciidamada badda ee maraykanka ayaa ciidamo kale oo dheeraada oo weeraro geysan kara u diraya gacanka kuriya si ay u xoojiyaan joogitaanka maraykanka ee aagaas islamarkaasina ay fariin u diraan kuuriyada waqooyi taasoo isbuucii lasoo dhaafay tijaabisay gantaallo cusub xilli ay jirto shuruucyo golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ku aadan in ay xanibaan isticmaalka ama tijaabada gantallahaasi oo kale kooxda the carl vincent strike group ayaa degad ku taalla singabur kasii jihaysanaya kuwaas oo la qorsheeyey inay u dhaqaaqaan dhinaca australia halka markii hore taliska maraykanka ee basifiga uu dalbaday in maraakiibtu ay u jihaystaan dhinacaas intii ay aadi lahaayeen waqooyiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhaantada iyo dhallinyarada qaada qaarkood oo marti inoo ah wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa magaalada nairobi barnaamijkan inoogu soo diyaariyey
degeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee dhallinyarada v o a barnaamijka waxaa igala qaybgelaya saxane xuseen maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ciyaarta ama fanaaniinta ciyaarta heesaha dhaqanka gaar ahaana dhaantada loo yaqaano waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgelaya qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii oo iyaguna isugu jira kuwo taageersan dhaantada ama ciyaaraha la casriyeeyey ee dhaantada iyo sidoo kale kuwo aanan ka helin ciyaarahaasi oo ciyaaraha kale ee hidaha iyo dhaqanka soomaalida aada u danaya marka hore saxana kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka v o a waan ku dhowahay barnaamijka hibada iyo halabuurka v o e da waan ku salaamaya dhammaan waan salaamaya shaqaalaha v o a waayahay saxane waxaad ka mid tahay fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaana fanaaniinta yaryar ee aadka usoo saara heesaha dhaqanka gaar ahaana dhaantada oo dad badan ay aada u xiiseynayaan muddooyinkii ugu dambeeyey
aada iyo aad baad umahadsantaha khadar dhaantada horta waa waa hidiya dhaqan waa qeyb ka mid ama ciyaar ka mid a ciyaaraha soomaaliyeed guud ahaanba laga ciyaaro geyga soomaalida eeidaha iyo dhaqanka waxaana dhihi karaa waqti xaadarkan la taagan yahay waa ciyaar ka gudubtay soomaali oo caalamka kala gashay oo aadna meel kasta looga daawado loogana jecel yahay marka dee dhaantaduna magaranaysa marka iyada gaar ahaan ugu soo noqono way fara badan tahay way kala duwan tahay waqtigan xaadirka la dhahan ku jira ee magaalada ay joogto iyo waqtigii ay joogtay baadiyahana way kala duwan yihiin marka dhaantada marka waxay ka mid tahay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka ee soomaalida marka xagee bay kasoo bilaabataa matalan ma dugsiyo lagu barto ama iskuulo lagu iskuullo lagu bartay leedahay oo qaab noocaas sida waxbarashadii oo kale loo bilaabaa dhaantada horta ko waxay ka imaataa dhanka baadiyaha haddana waxaa lagu bartaa iskuulle aan duwaan gashanayn oo baadiyaha marba haddii dhallinyaradu ay waqtiga magaranaysa xili roobeedka ama roobka uu jiro ama jaaniska la isku helo la tumo la alifo la sameeyo waxaan dhihi karaa dee iskuulla aan diiwaan gashanayno baadiyaha ku sugno baa laga barta marka noocyaheeduna dee aad bay magaranaysa ukala magaranaysa u kala duwan yihiin dhalinyaraduna waqtiga waqti walba dhaantada lama tumo ee sidaba dhaantada waqti la ladan yahay unbaa la tumaa un marka sida awgeed waxaan dhihi karaa waa ciyaar ku aadan waqtiga la ladan yahay ama magaranaysa la abuuro ama la sameeyo dee adduunkana waxaan la sameynin magaranaysa lama helo waxaan dhihi karaa waa ciyaar aada iyo aad dadka dhallinyarada khaasatan waqtiga barwaaqada lagu jiro baadiyaha wax loo sameeyo inay tahay ama la curiyo la iskamana dee abuuree ruux walbana ma abuuree dad gaaro waxay leedahay magaranaysaa dhaantada curiyo oo soo sameeyo oo intayba tagaan lagaba yaababa inay intay reerka ka tagaan oy dool iyo halgaa aadaan oy duurka galaan oy soo arhaan cabaar soo maqnaadaan laga yaaba inay cag keenaan ama cod keenaan ama jiib kaanaan tii hore la ciyaaraya mid ka bedelan ay kusoo kordhiyaan ama wax ka bedelaan tii hore waayahay adiga haddii aan ku weydiiyo xageed kasoo bilawday ma magaalada ka bilawday ma dadka baadiyaha kasoo bilaabaad ku jirtaa dhaantada hadda ka hor waxaa jira hadal aan idhi oo idhi dhaanto waa nin bowsaday iyo nin beeray dhaantada hadda way iska jiraan dhaantada hadda way fiday dad badan baa wada qaado dad badan baa wada tumo waayo waxay noqotay wax caalamkii gashay oo hirgashay markaan kuleeyahay dhaanto waa nin beeray iyo nin bowsaday dadku ruuxu hadduu arko hadda waa qof kastaa ka heli macnaa waad aragtay dad badanoo magaalada joogo laga yaabo inay kuba dhasheen magaalada ama meel lagu tumayba iyadaan aragba hadda tumo oo laga yaaba weliba inay fanaanin yihiin ay kusoo caanbaxeen laakiin waxaan dhihi karaa waqtiga ani aan bilaabay dhaantada ama aan bilaabeynay kulligay walow aan dad kaga dayday dhalinyaradu waqti waxaa la dhihi karaa aan dhaantadan aan bilaabay aad baan u yaraa waqti aan waxay ahayd imgaranaysa waqtigii loo yaqaanay dhalinyarada baadiyaha khaasatan wiilashoo kale loo yaqaano dabadhoonka waa waqti aada u fog ilaa waa inta udhexayso ilaa ilaa shan iyo toban sano iyo ilaa inta udhexayso lix sano intaa waa laha dabadhoonka waqtigaano ku jiro dhalinyaraha oo dabadhoonka waa wiilka yar ee geela wiilka geela dhiilka u wadaa la dhahaa ee geela gacanyaraha u ah marka meesha ninka geela u weyn madaxweyne laga dhaho baa ninka yarkaana dabadhoon laga dhahaa marka ilaa iyo waqtigaabaan soo bilaabay oon dibaya ma ahayn wax aan magaalo ku bilaabay waayahay dabcan dee hadda adduunkii waa sii casriyoobayayo dhaantadii aad ku ogeedin baadiyihii lagu dhaanteeyo oo lagu ciyaaro hadda magaaladii usoo wareegtay waxaad arkaysaa dhaantooyin badan iyo fanaaniin badan oo dhanka dhaantada ah oo magaalooyinka waaweyn ee soomaalida kusoo badanaya marka haddii aad isbarbardhig ku sameyso maxaa farqiga udhexeeya dhaantada baadiyaha iyo midda magaalada walow aan jeclaan lahaa dhaantada wax walba asal ee buu leeyahay aan jeclaan lahaa in barti laga soo bilaabay lagu hayo haddana waqtigaa diiday waqtigu saad sheegta casri buu noqday waayo waxaa dhici karto annaga intaynan meesha fadhina ama dhallinyarada aabaheen inay waxay wax ku cabi jireen uu dhiil ahaa ama manuunka magaranaysa bunka lagu teesho u ahaa laakiin hadda ma aho koob iyo qaadi iyo wax casrigan uu keenay baa la isticmaalayaa dhibna ma aha marka waxaan dhihi karaa dhaantadu inay soo gasho magaalada xilliga iyo casriga keenay haddii la isbarbar dhigana dee wax isku dhow ma ahayn dhaantada dhaanta waxay ahayd tan hadda waxaa laga yaabaa in muusigeedii lagu fududeeyo mixarkeeda ama codqabashada lagu fududeeyo meeshaad ku tumayso lagu fududeeyo taa laguma fududeyn intuba ad la imaanaysa haddii muusig noqdo aada lugta ku keenaysay hadduu mixer noqdo aad codka ku keenaysay hadduu hool iyo dad la diyaarinayo u noqotona waqti badan oo lagaba yaababa gabadh hooyadeedi iyo walaalkeeda iyo abtigeedi iyo aabaheed ay waardeynayaan inaad waqti badan ku bixiso inaad intaad u yeedho ood gabadhi soo bixiso oo ilaa saddex saac afar saaco habeeni aad xaafadooda ugu imaatood intaa gaado adoo iska ilaalin hayo dadkii waardiyaha ka ahaa aad banaanka geyso kadibna dhaanta aad u qabatood halka ugu yeedho laakiin waxaan dhihi karaa waa macnaha middan baa ka fudud ka fududa dhanka dhaantooyinka aada qaaday haddii aan usoo laabano maxaa is leedahay kuwooda ugu waaweyn way ka mid yihin
dhaantada dhaanta hadda aan qaaday waxaa ka mid a dhaanto la dhaho bilkhayr oo ah ka mid a dhaantooyinka aan ku bilaabay dhaantooyinkada laba kun iyo shan iyo tobankii bilkhayr waxaa ka mid a eryaheeda ninkii idan bartaa hurdo kama bogtee bi i weyday ma booskii jacaylkaa tihin dhaanta jacayl ahayd marka marka ereygaas baa ka mid a dhaantadan waaya haddii aada bal qaabeyso oo qaabkii dhaantada aada u yara dhigto xoogaa waa runta waxay dhahaysa dhaantada ninkeedin bartaa hurda kama bogte bii waydoy ma booskii jacaylkaa tihin ninkeedin bartaa hurda kama bogte bii waydoy ma booskii jacaylkaa tihin ereygaasa ka mid a dhaantada qaabeyntigeeda
marka maxay ka hadlaysaa dhaantadan dhaantada waa dhaanta jacayla ama deegaan jacayl wadani ku aadan oo qeybna deegaan ka gelayso meel heblaayaad ka timid macnaha badana gabdhaha waxaa lagu ammaanaa meel heblaaya miyaad ka dhalatay miyaad ka imaatay miyaad ka timid geedkaas baad u eg tahay waxaa quruxda badan baad u eg tahay mar walba ood wax ammaanaysa ama suugaanta soomaalida badana waxay ammaanta gabdhaha in wax gaara lagu ammaano sida ubaxa fardaha geenyada wax noocaasoo kaleeto qaalmagi wax walba wixii uu ka qurux badan yahay oo kaleeto
muddadii aada hawshan kusoo jirtay dhaantada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka waxyaabaha kugu caqabada badnaa ee kula soo darsay maadaama nin dhalinyara aad tahay maxaa kamid
a alxamdulilah rab caalamiin walow haddaana dhigi kara caqabad baad la kulantay horta badana caqabad lama kulmin dhaantada anoon ay dhibaynin oo cagteedii garanhayo iyo codkeedii la xamaysanna karo oo codkii lagu qaadahayay waagan yar aan ku qaadi jiray aan dhihi karo kayd buu ii ahaa oo anigu aan haystay baan bilaabay wax caqabado haddaan dhihi karo caqabadaabaa kaa qorsatay ma jiro wax macnaha qof igu taageeruun moogi aad baa mahadsan tahay waanu kugu soo laaban doonaa dhegeystayaal waxaa halkan inla fadhiya qaar kamid a dhegeystayaasha barnaamijka dhallinyarada waxay kamid yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isli ee magaalada nairobi waxayna aragtidooda ka dhiibanayaan bal sida ay u arkaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka gaar ahaana dhaantada magacaaga magacayga anigao ku bilaabayo magacayga waa ayaanla maxamed yuusuf oo degan xaafadda isli aniga ahaanteyda haddaan iska hadlo dhaantada aad baan u xiiseeyaa dhaantada waa dhaqankeena iyo hidaha sabab marka aniga waxaan leeyahay dhaantada aad baan u xiiseeya oo maxaan lii jira waan daawadaa waana dhegeystaa badana oo waxaan ku taxanahay hadday noqoto fanaaniinta kala duwan oo ku luuqeyso dhaantada hadday noqoto axmed budul hadday noqoto cali dhaanto marka aniga aad baan u xiiseeyaa dhaantada waayahay ayaan le ciyaaraha hidaha ee dhaqanka soomaalidu dabcan aad bay u ballaaran yihiin way fara badan yihiin marka ka waran sidee isku tihiin dhaqanka iyo heesaha hidaha ee dhaqanka ee soomaalida mise dhaantada unbaa xoogaa dhankeedaad wallaahi niyahow aniga ahaan haddaan iska hadlo waxaan uun ku ekahay oo aan badana aada u xiiseeyaa ama aan daawadaa dhaantada laakiin waxyaabahan kale aada uma xiiseeyo laga yaabaa heesaha sidoo kale waan dhegeystaa waxyaabaha aadka kuu xiisogeliyay maxaa kamid a waxaa aada ii xiise geliyay niyaho baryahan dambe dhaantada taa unba aniga hadda ahaanteeda aada ii xiise gelisay dhaantada marka laga hadlayo oo kale aada bay u fara badan tahay qeybo badan ay ka kooban tahay waxaa jeclaan lahayd maadaama fanaan dhanka dhaantada oo dhalinyaro ah uu qeyb ka yahay barnaamijka maxaa maxaa jeclaan lahayd inaad su-aalo ka weydiiso ama dhaqanka ama dhanka dhaantada wallaahi niyahow aada bay u fiicnaan lahayd inaan fanaanka ka weydiiyo maxaa la dhihi jira waana jeclaan lahaa inaan kala garto dhaantada qeybey u kala baxdo marka waxaan weydiin lahaa fanaanka inuu noo kala qaado qeybaha ay u kala baxda iyo siday u kala dhacdo aada iyo aad buu mahadsanya faysal waan ugu hambalyeynayaa taageerista ama ku xidhiidhka uu ku xiriiro hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed hidiya dhaqanku macnaheedu ma aha inay dhaantada keliyata hidiya dhaqanku ay fara badan yihiin qofku inuu horta hidiya dhaqankiisa ama historigiisa ama taariikhdiisa u fahmo aada bay wanaagsan tahay waana su-aal fiican baa magaransa weydiiyey dhaantooyinka way fara badan yihin wax hadda magacooda meeshan aan kusoo koobi karna ma aha qeyb waagi hore la tumi jiray hadday noqoto guuxa hadday noqoto dabaalo hadday noqoto ruquusho hadday noqoto dhaantooyinka ahaan jira dhaantooyinka ilaa hurwada iyo jaandheerta iyo dhaantooyinka aad bay u fara badan yihin ma lol ma dhahdaa ma dhaantadan dabaalada la dhaha dhahdaa ma dhaantada barbarey mid baalaley la dhaha la dhahaa aad bay u fara badan yihiin wax hadda magacooda meesha lagu soo koobi kara maha horta horta waxaan horta waxaan salaamayaa walaalkii cabdifataax wax yarna waxaan magarasa dib ugu laabanaya hadalkiisa hadda magarasa uu ka hadlayay horta waxaan leeyahay qofku hadduu mar wax muxuu yiri cabdifataax raabkan aada u jeclahay dhaantadan xoogaa ma fahma marka waxaan rabaa su-aala inaa weydiiyo inaad dhaantada oo laga yaaba ina dhaqankaaga iyo hiddahaaga aad fahmi weyso raabkii oo laga yaaba in wax meel kale laga soo minguuriyey ah aada fahantana ayadna su-aasha ayada cabdifatax wajamgars waan weydiinayaa halle waan ka waaninaya waxaan leehay juhdigii aad ku bixin lahayd raab ama waxyaabo kaloo dhici karo inayn ahayn dhaqan soomaaliyeed oo u ya waxaan adduunka kale aan kala simana waxaan dhihi lahaa juhdiga ayar dhaqanka anoon kulahayn dhaanta keliya ku bixi dhaqankaaga iyo sistankaa ku bixi marka haddii aan aniga xaggayga usoo laabto dhanka heesaha heesuhu anuu isku kaymid maaha waxaan jeclahay anigu heesihii qaraamiga hadda ay u taqaano soomaalidu heesihii hore fan sidiisuba markii si dhaba haddaan soomaalina aan ka hadalno horta fankii hore u ahaa waxna waa hidiya dhaqan waxna waa fankan guud ee haddaan soomaalinahay aan kala simannahay caalamka kaleeto fanka soomaaliya markii si dhaba looga hadlo fankii hore u ahaa waayo waa waxa keliyana ana saxan ahaan aan aada u taageero hadda waxaan hortay mgarans waxaan dhegeysanayey naaji waxaa heestan qaaday alfanaan saalax qaasi naaji waa heesaha aan jeclay mgarans ayay ka mid tahay waxay leedahay wacaney adduunyadan intaa weligay noolahay wacaney adduunyadan intaa weligay noolahay ereygaasa ka mid a waa waa waxyaabahaan ku jeclahay waa wax markuu qofku leeyahay aad fahmi karto aadna u macaan deganna qof kasta oo dhegeystanaya qiiro gelinayo hadduu doono qofku yuu fahmi luuqadda laakiin qaabka iyo seeqada ay u dhacaysa markuu ruuxu dhegeysto waa wax qof kasta qiiro gelinayo waaya haddii aan usoo laabano dhanka dhaantada heesaha kale ama dhaantooyinka kale aad qaaday maxaa ka mid ah
dhaantooyin badan baan qaaday dhaanto kale waxaa ka mid ah dhaanto iyadna la dhaho la dhaho inaaboy waxaa ka mid ah ereyadooda afka laga hadliyo indha quruxsane inaaboy ilkacasay maadigiiba muddo intee leegayaad kusoo jirtay hawshan
waxaan u malaynayaa intii hadda dhaantada aan bilaaba fanka aan bilaabay waxna waa maraan ahaa fanaan baadiyo dee baadiye aan iskaga tugi jirnay waxna waa waxaan garanaysa inta hadda imaaday magaalada hadda waxaan bilaabay dhaantada laba kun iyo shan iyo tobankii bishii labaad bay bilaabatay intaas aan magaalo ku jiray oon magaala aan ku timayay waayahay gabagabadii barnaamijka maxaa jeclaan lahayd in dhallinyarada ku dhageysanaysa iyo kuwa kale ee taageera dhageysiga ama daawashada dhaantooyinka heesaha dhaantooyinka maxaa usoo jeedinaysa dhallinyarada waxaan usoo jeedin lahaa guud ahaan baan oon dhaanta keliya ka hadlin dhaqanka iyo hiddaha qof walba astaan lagu gartuuliya ummaddu ummad walba astaan lagu gartay leeda hadda daraada waxaan joognay meel xaflad oo nairobi dhexdeeda townka ah waxaa lagu soo bandhigahayay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee africa qof walba hiddiya dhaqan buu la imaaday waxaan u malaynayaa qof walbana markuu soo istaagaya astaantiisii iyo calankiisi iyo sidankiisi buu soo qaadanayo marka waxaan dhihi karnaa waa ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka qof walba astaan buu leeyahay astaanta aada leedihiin qofku inuu ogaado aada iyo aad bay muhiim u tahay haddii hadday dhaanto noqoto hadday walasaqa noqoto hadday beerey noqoto hadday ciyaaruhu aad bay u fara badan yihin hiddaha iyo dhaqanka keliya hadday magaranaysa ay noqoto batar waa ciyaare aad magaranaysa aad u fara badan waxaan marka odhan lahaa dhallinyaradu si uun oga lumin astaamahoodii ama taariikhdii ay lahaayeen inay dib ugu noqdaan hiddiyo dhaqankoodii ama ogaadaan wuxuu ahaa
waxa uu ahaa fanaan saxane xuseen maxamed oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ee dhanka heesaha gaar ahaana dhaantada hiddaha iyo dhaqanka waxaa nagala qayb gelaya barnaamijka hiddaha iyo hal abuurka v o a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda isli barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka waxaan filaya inaad aada uga hesheen dhaantada iyo weliba hal abuurka ama fanaankaas dhaantada caanka ku ah haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan idiinsoo gudbinaynaa jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
inta wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la ciyaaray shalay kulmo ka tirsan oo xiis badan horyaallada kala gedisan ee yurubta qaarkeed haddii aynu fiirino dhinacayo dalka ingiriiska aynu ku horumarno waxaa kulamada la ciyaaray ka mid ah kooxda kubadda cagta tottenham ayaa guul wanaagsan ka gaartay naadiga watford waxayna kaga adkaatay afar gooli waxba manchester city ayaa guul gaartay oo ka soo laabatay guuldaradii ay dhowaanta kala kulantay naadiga chelsea waxayna saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga hal city middlesbry banley oo kulmayna every ever ay ku dhammaysan ciyaartooda liverpool ayaa guul muhiimay ka gaartay naadiga stark city waxayna kaga adkaatay laba gooli gool southampton iyo west bromwich albion ayaa gooli waxba waxaa ku adkaaday naadiga southampton naadiga kubadda cagta swan city ayaa guuldaro kala kulantay naadiga west ham united halka naadiga horyaalka hogaaminaysa ee chelsena ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee a f c banenmouth saddexda gool laba ka mid a waxaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahanada hazard iyo alonso halka goolka saddexaad ay naadiga banmouth ka dhalisay goolka madiga ee naadigaasi dhaliyana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda king dhegaystayaal horyaalkaasi naadiga chelsea ayaa hogaaminaysa haddii dhinaca spain aynu aadnana waxaa kulamo la dheelay ka tirsan horyaalkaasi gaar ahaan naadiga real madrid iyo atletico madrid oo ahaa kulanka derbigaahi ee madrid waxa uu ahaa mid la wada sugayay gegada santiago barnabeu iyuuna ka dhacay waxaana ciyaartaas sagaashanka daqiiq lagu talagalay ay ku dhammaatay gooli gool naadiga real madrid ayaa goolka ku horumartay oo ciyaaryahan bebe u dhaliyey gool madax ah waxaase ciyaarta oo daqiiqado ka yar shan daqiiqa ay ka harsan tahay u barbareeyey naadiga atletico madrid ciyaaryahan antwerk griezman oo waddanka faransiiska u dhashay naadiga kubadda cagta ee atletico madrid iyo real madrid labaduba waxay soo bandhigeen ciyaar la jeclaysan karay hase yeeshee bareejadaasi ama barbardhacaasi naadiga kubadda cagta real madrid horyaalka hogaaminaysa gashay waxaa ka faa'idaysan waaya naadiga barcelona oo labaad ahayd waxaana guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga kubadda cagta malaga laba gooli waxba ayaa naadiga barcelona afka ciidda loo daray waxaana markaasi ciyaartaasi sidoo kale calaamadda roosaha ka qaatay naadiga barcelona ciyaaryahan naymar naymar ayaa sidoo kale cabsi laga qabaa in ganaaxyo kale la duldhigo isagoo fal aan wanaagsanayn kula kacay qaar ka mid a garsoorayaasha ciyaartaasi dhexdhexaadinayay waxaana inta ciyaarta socotay uu qaatay laba kaarar oo calaamadaha hurudkaahi taas u bedashay guduud kulamada kale ee dhacay dhegaystayaal haddaan idin dulmarno ee dalkaasi talyaaniga aynu eegno naadiga kubadda cagta ee zambadoria ayaa la dheli doontaa maanta naadiga fiorentina ee simen balerma ayaa sidoo kale ballansan bolonya rome ayaa dheli doona caleri torina ayaa wada ciyaari doona croton iyo inter milan way wada ballansan yihiin naadiga udanes waxay la dheli doontaa naadiga genoa lazio iyo napoli ayaa ah kulan xiiso badan oo isna la wada sugayo oo ka mid ah kulamada horyaalkaasi dalka talyaaniga horyaalkaasi dalka talyaaniga waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo iyadu markaasi sanadkan mar kale rajo ka qabtaa in ay guul muhiimay ka gaarto horyaalka waxaa sidoo kale kulamada dhinaca iyo jarmalka dhacay dhegaystayaal kamid ah naadiga bayan munich brisha dudman ayaa ah kulan xiiso badan la wada sugayey waxaana afar gooli gool ku adkatay naadiga kubadda cagta brusha dudman looga awdronaaday oo bayan munich ayaa awooddaasi ku raacday ciyaaryahanada frank ribry levanduski iyo roben ayaa u dhaliyey goolasha laba ka mid ah levanduski ayaa dhaliyey oo kooxdiisa hore uu ka dhaliyay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca yar ay nala socodsiinayey ka hor inta aynaan dhinacii heesa aadin aan qodob ka mid a warkii dunida ka codsadaynu jamaal isha inoo mariyo mahadsanid ismaaciil ciidamada badda ee dalka maraykanka ayaa ciidamo kale oo dheeraad ah u diraya gacanka kuuriya si ay u xoojiyaan joogitaanka maraykanka ee aagaas islamarkaasina ay fariin u diraan kuuriyada waqooyi taasoo isbuucii lasoo dhaafay tijaabisay gantaalo cusub xilli ay jirto shuruuciyada golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee xanibaya in hubka noocaasi oo kalea la tijaabiyo mahadsanid jamaal axmed cismaan haatanna dhinacii heesa ayna aadno jamaal waxaa inoo soo qabanayaa jacaylku iska waayo badan yahay hees qiso dheer xambaarsan oo saas waxay ku saabsan tahay xilligii toddobaatanadii oo kale ayaa fanaan baa wuxuu jeclaanayaa gabadh marka waraaq buu ugu dhiibayaa qof wiil ka mid a waraaqdii baa inantii loo geenay inantii oo dhar maydhaysaa loo geenaya waraaqdii inantii baa ku tuuraysa biyaha manaa qofkan inaanay aada u doonayn den way soconaysaa ninka waa la xidhaya xabsibuu markaa ku jiray xabsigaasu ka soo baxaya markuu ka soo baxo baa habeenkii fanaankan qaadaya ayaa heesi hirgala ee muqdisho isagoo qaadaya ayuu wuxuu si gaara usoo cusumaya inantii beledweyne meesha heestuna ka dhacday qisadaa hore ka dhacday marka muqdisho wey weydiiya
orga waxaa dhacday inantii wuu yeedhayaa dhinacana waxuu uga yeedhayaa ninkan jacaylku dhaco xabsi marka iyana may ogeyn aad iyo aad labadaba isma oga inay meesha wada joogaan waa la xashimay labadaba heestii laftigeedii buu fagaaraha heestan uu ka qaadaya labadiiba meeshii bay dee isku naxay marka heestaas ayaynu soo qabanayna cabdi diini Aha, ayaa ayaanu ku ku- luqay waa dardaaran
waa tahay waan filaya dhegeystayaashu inay ka wada heleen heestaasi dardaaran fanaanka cabdidiini ayaa ku luuqeynayay gunaanid ayayna u ahayd idaacaddii duhurnimo ee si wada jir halkan idinkala soo xuseynayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil farjar iyo bashiir abikar dhammaantii oo isku duuban waxaan kala tegaynaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadiino
waxaa